qalab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab arbacaa bisha disembarna waa sagaaliyo toban sanadka laba kun sideediyo toban idaacadda galabnimo waxaa idinkaga imaanaysa washington waxaadna ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o somaali dot com waxaana idinla socodsiinaya idaacaddan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah cabdilcasiis lafta gareen oo noqday madaxweynaha koonfur galbeed doorasho maanta ka dhacday magaalada baydhabo annaga dhan baa guulaysanay soomaali oo dhan baa guulaysatay koonfur galbeed oo dhanaa guulaysatay musharixiinta dhan baa wada guulaystay annaga dhan baa guulaysanay ilaahay guul ha noogu dhammeeyo inta hartayna allaha noo dhammaystiro koonfur galbeedna meeshii barwaaqo iyo nabad iyo baraadho noqota allaha ka dhigo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha musuqmaasuq baa lagu helaa tii hablaha mudane amba meherka kii hooyada maal kamaan bixine maandhow imaqal talada waa loo miyiriyaayeg sidoo kale waxaan idiin haynaa gobolka waqooyi bari kenya oo ay ka socdaan bandhig dhaqameed lagu soo bandhigayo hiddaha iyo dhaqanka soomaalida xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isagoo beddelaya shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee maamulkaasi oo hore xilkaasi isaga casilay kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada baydhabo ayaa lafta gareen waxa uu ka adkaaday dhowr musharax oo la tartamaysay lafta gareen ayaa waxaa markaasi uu helay codad gaaraya boqol iyo kow iyadoo taasina ay ka dhigayso in ka badan laba meelood saddex meel codadka guud ee doorashada xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed waxaana ay taasi ka dhigtay inuu kusoo baxayba wareegii koowaad ee doorashada waxa uu ka adkaaday oo kaalinta labaad galay aadan maxamed nuur aadan saransuur oo helay labaiyo labaatan cod doorashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa saddex goor hore dib loo dhigay ka hor inta aysan maanta qabsoomin waxaana hareeyey rabshado dad badan ay ku dhinteen kadib markii dowladda soomaaliya ay xirtay mukhtaar ruubow abuumansuur oo ka mid ah musharaxiinta maamulka koonfur galbeed kaasoo maanta aan markaasi ka mid ahayn xubnihii tartamayay kadib markii xabsiga la dhigay dad badan ayaa walaac ka muujiyey qaabka doorashada loo maareeyey kuwaasoo dowladdu ku eedeeyey inay faragelin toosa ku samaysay doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
xildhibaanada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa raadinaya inay heshiis gaadhaan xilliga madaxweyne donald trump uu u muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii ahayd ee uu soo jeeday taasoo ahayd in howlaha dowladdu ay badh ahaan hakadgeli doonaan kadib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in qayb ahaan ay istaagaan howlahaasi dowladdu sabab la xidhiidha dhismaha derbiga inkastoo sideed boqol oo kun oo shaqaale ah in ka badan sideed boqol oo kun oo shaqaalaha dowladda maraykanka ah ayaa shaqayn doona iyaga oo wax lacaga la siinaynin taasi oo imaanaysa toddobaad ka hor ciidda christmaska madaxweyne donald trump ayaa rabo lacag gaaraysa shan bilyan oo dollar oo lagu dhiso derbiga u dhexeeya maraykanka iyo mexico hase yeeshee hogaanka xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka sare iyo kan hoose ayaa arrintaasi diiday wargeyska new york times ayaa ku warramay talaadadii in kooxaha u dhaca kombiyuutarada ay awood u yeesheen inay galaan oo ay u dhacaan shabakadda isgaarsiinta diblomaasiyadeed ee midooda yurub muddo saddex sannadood ah waxaana ay soo dejisteen kumanaan warbixinood oo xasaasi ah wargeyska ayaa ku warramay in weerarkaasi ay ogaadeen shirkadda dhinaca nabadgelyada interneyada ka shaqaysa ee la yidhaahdo area one sida uu wargeysku qoray waxay kooxdu heshay agabyo xasaasiya iyo macluumaad deeraad ah islamar ahaantaasina kuwaas oo sharaxaya walaaca midooda yurub ay ka qabaan maamulka donald trump waxyaabaha lala baxay waxaa sidoo kale ku jira halganka midooda yurub ugu jiro sidii ay u maareyn lahaayeen halisaha dalalka ruushka shiinaha iyo barnaamijka nukleerka iiraan waxaa sidoo kale la ogaaday sheeko iyo safgarad dhex maray hogaamiyaasha sacuudiga iyo israa'el iyo sidoo kale wadahadal ay yeesheen xubno hogaamiyaasha midooda yurub ka tirsan
wafdi ka kooban xubno ka tirsan koongareska maraykanka oo booqasho ku tegay xadka maraykanka ayaa ugu baaqay madaxa ilaalada xuduudda maraykanka inuu iscasilo wafdigan ayaa soo maray meelihii ugu dambeeyey ay soo martay gabadh yar oo toddoba jir ah oo ku dhex geeriyootay xero lagu ururiyo dadka soo galootiga ah ee aan sharciga haysan geerida gabadhan yar oo la socotay aabaheed ayaa dhalisay in dembi baaris lagu sameeyo qaabka ay u dhimatay iyo sida ay ula dhaqmeen shaqaalaha ilaalada xuduuddu
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale aan idinkugu hayno idaacadda galabnimo sida aad warkaba ku maqlayseen cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isagoo bedelaya shariif xasan sheekh aadan oo xilkaasi kal hor iska casilay lafta gareen ayaa helay boqol iyo kow cod oo ah in ka badan laba meelood saddex meel codadka guud taasi oo ka dhigtay in uu ku soo baxo wareegga koowaad ee doorashada musharaxiintii ugu soo dhowaa waxaa ka mid ah aadan maxamed nuur aadan sansoor oo labaad galay islaamar ahaantaasina helay labaiyo labaatan cod oo keliya laftagareen madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ayaa khudbad kooban jeediyey kadib guusha uu isagu madaxtinimada koonfur galbeed ka gaaray
waxaan marka ugu horrayso u mahad celinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee idoortay aada iyo aada u mahadsantihiin iyo intaan idooraninba waxaan kaloo u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka oo shaqo nadiifa oo cadaalada iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo intii aan inta joognay aan codsanaynay qabtay ayagana waa u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka kaloo u mahad celinayaa guddoonkii shaqadaan qabtay u dhabar adeegay doorashada ayagana waa u mahad celinayaa waxaan si gooni ah ugu mahad celinayaa saaxiibadaydii kulliiggii aan tartannay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday ayagana waa u mahad celinayaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa saaxiibkay walaalkay aadan saransoor oo ahaa ninkii labaadoon isku xigiyey mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin kusimaha madaxweynaha mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh aada iyo aada u mahadsan tihiin shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiinna ahayd si xor iyo xalaal aha u gudateen waa inkaga mahad celinayaa maanta waxaa ilaahay mahaddiisa ah oo ilaahay uu noogu gargaaray inay maanta koonfur galbeed waajibkii aad lahaydeen aad gudateen madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen ilaahay idankiis adinkana aad ila shaqayn doontaan oon ku garab istaagi doonno wada shaqayn sidii koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa oon sheegnay ay ku jirtay looga bixin waxaan kaloo sheegayaa nin kasta oo reer koonfur galbeeda waa guulaystay nin laga guulaystay ma leh annaga dhan baa guulaysanay soomaali oo dhan baa guulaysatay koonfur galbeed oo dhanaa guulaysatay musharaxiinta dhan baa wada guulaystay annaga dhan baa guulaysannay ilaahay guul ha noogu dhammeeyo inta hartayna allaha noo dhammaystiro koonfur galbeedna meeshii barwaaqo iyo nabad iyo baraadho noqoto allaha ka dhigo aad iyo aadaa u mahadsantihiin maanta munaasabadda ah ma aha munaasabad laga khudbaynaayo oo khudbo laga jeedinaayo waxay tahay maanta waa maalin farxadeed waa maalin qayraysan waa maalin barakaysan ilaahay ha noo barakeeyo waa isu mahad celinaynaa maanta maalintii laisu mahad celinayo waaye kulligiinna waa mahadsantihiin ka soo qaybgalayaasha mar labaad iyo mar saddexaad ma iloobi doono xildhibaanada koonfur galbeed doorashadii ay doorateen waa ku mahadsantihiin shacabka reer koonfur galbeed taageeradoodii intii musharaxa ahaa ayna taageerayeen ayna garab taagnaayeenna waa ku mahadsantihiin aada iyo aadaa u mahadsantihiin walaalayaal ciidamadana waa mahadsan yihiin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaanba waa mahadsan yihiin wabilaahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo khudbad uu ka jeediy magaalada baydhabo kadib doorashadii ka dhacday magaaladaasi ee uu ku guuleystay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka mandheere iyo gaarisa ee waqooyi bari kenya ka socday bandhigyo la xidhiidha dhaqanka soomaalida kuwaasi oo lagu soo bandhigay ciyaaro iyo agabka dhaqanka soomaalida la xidhiidha madaxda magaalooyinkaasi ayaa sheegay in ay joogtayn doonaan bandhigan oo kale islamarkaana ay maalgelin dheeraada u samayn doonaan si loo soo nooleeyo dhaqanka soomaaliyeed ee dalka kenya oo muddo aada u fog ay soo bandhigiisa ugu dambeysay wariyaha v o eeda waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo haya
konton iyo shan sane kadib soomaalida ku dhaqan dalkani kenya ayaa haatani ku soo baraarugaya dibdhun soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaalidaee dalkani kenya waxaana isbuucyadii lasoo dhaafay ka soconayay magaalooyinka mandheera iyo gaarisa bandhigyo waaweyn oo lagu soo bandhigaya hidaha iyo dhaqanka gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya boqolaal dad ayna u soo daawasho tegayeen waa hablo ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxayna ka qayb qaadanayaan bandhigga hidaha iyo dhaqanka hortooda waxaa ka muuqanaya adeegyo kala duwan ay ka mid yihiin xeerada masafta mooyaha haragga iyo weliba dufulka oo ah dhammaan waxa ay halkan ku soo bandhigayaan gobanarka mandheera mudane cali rooba oo qayb ka ahaa bandhigga lagu qabtay magaalada mandheera ayaa sheegay soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed dalkani kenya inuu ahaa mid ceel ku dhacay haatanna hay garawsadeen inay dib u soo nooleeyaan bandhigyo noocan oo kalena ay samayn doonaan sanadka soo xigo waxaan ugu talagalnay in soomaalida ay ugu dib noqoto dhaqankeenii quruxda badnaa soomaalinimada inay ugu noqdaan oo si fiican ay u fahmaan caruurteennii aan fahansiino soomaalinimadu waa shay cajiib ah waa shay aada u qurux badan islaamnimada ku xiran bandhigyadan kala duwan ee ka soconayay gaarisa iyo mandheera badankooda waxaa lagu soo bandhigayay ciyaarihii kala duwan ee soomaalida dhaqan ahaan ay u lahaayeen sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigayay ereybixinno ay soomaalidu horaan u isticmaali jireen cali roobaana waxa uu ka mid yahay dadka haatan dib u soo xasuusanayo dharkii aweyadiisii afraad ay ku soo labisan jireen ama dhaqanka soomaalida u aheyd haatanna waa midda uu ku baraarugay soomaalidana uu ku baraarujinayo hataa alaabaha la isticmaalayo o dhan bukurka darmada waxyaabaha aan mar hore maqli jiraan hadda maqlay aan arkay alaab guriga arooska sida loo sharaxo soo bandhigidda hidaha iyo dhaqanka noocan oo kalea wuxuu ahaa mid daciifa guud ahaan gobolkani waqooyiga beriya dalka kenya xiliyada noocan oo kale bambaxyada la qabanayana waxay ahayn xiliya dadka soomaalida dalkani kenya ku nool keliyay ku hadli jireen afka sawaaxiliga ama afka ingiriiska intooda badanna waxay ahaayeen kuwa ka xishoon jiray ku hadalka afka soomaaliga tuhun fara badan ay ka qabeen haddii afka soomaaliga ay ku hadlaan inay yihiin kuwa ka hooseeya kenyaanka kale taasina haatan waxay noqonaysaa mid mas-uuliyiinta gobolkani ku dhaqan haatan ay dhinac iskaga dhigeen sidaasina waxaa sheegay gobernatoore ku-xigeenka gaarisa county mudane cabdi dhaqane oo isaguna ka qaybgeliyey bandhig ka soconayay magaalada gaarisa waxaan ballan qaadnay inaan soo noolayno arrimaha dhaqanka sidaad og tahidba jiilka cusub aan had soo kacayo dhaqankii iyo sidii lagu soo dhaqan jiray iyo awowyahayni iyo abbayaalkayni wax hadda saas ay kasii garanayn ma laha marka dhaqankan in laga tago ma aha adduunka cid labao dhaqan ay leedahay marka taas ayaa keentay inaan maaragtay dhaqankii aan dadka aan kala hadalno waanan maalgelinay insha allah hadda gurigan aan ku jirno lacag toban milyan iyo bar baan ku dhisnay sanadkanna lacag labaatan milyan aan ku dhisahaynaa multipurpose hall oo maaragtay sidii haddii lagu tartamaayo dhaqanka ay dadka u imaadaan oo nalagu tartamo kaliya bandhigani muusan ahan mid gabayo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigayey sidoo kale bandhigani waxaa lagu soo bandhigayey agabyadii kala duwanaa ee hidaha iyo dhaqanka soomaalida u ahayd bandhiguna wuxuu ahaa mid inta badan dhallinyarta yaryarkaee dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigto ay si toosa uga soo qaybgelayeen dareenkooduna ay ku dhiibanayeen isbedelo dhanka hidaha iyo dhaqanka iyo guud ahaan waxaa laga dareemayaa gobolkani waqooyiga baryadalka kenya iyadoo ay fafaalaha ku hadalka afka soomaaliga qoritaankiisa iyo weliba ka qaybgalka shirarka waaweyn ooga qaybgelayeen siyaasiyiinta ku hadalka luuqadda soomaaliga bandhigyada kala duwan ay kusoo bandhigayeen afka soomaaliga dhaantooyin heeso iyo weliba ciyaaro kala duwanna lagu soo bandhigaya xiliyada ay bambaxyada sameynayaan dadka ku dhaqan gobolkani uu ahaa mid ku soo badanayay maxamed faarax shire v o a garisa
warbixino kale ayaa inoo soo socda dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal ilaa waa dhow waxyaabihii suuro gelin jiray in barbaarka soomaaliyeed uu guursado waxaa ugu weynaa hiddaha iyo radka loo yaqaan wuxuu ahaa hanti kolba ninkii dhisanayaa uu siin jiray gabadha aabbaheed la-aanteedna ay adkayd in qoys uu leeyahay uu ka soo jeesto tirada hantidaas iyo wixii lagu bixin jirayba way kala duwanaayeen waxayna ku xirnayd dalweynaha soomaalida kolba halkii laga joogo nin geel iyo farda ku bixiya nin lo' ku bixiya nin ari ama badar ku bixiya intaba way lahaayeen sidoo kale wuxuu yaradku ahaa hanti odagii gabadh dhalaaba uu ku xisaabtamo isaga oo ka filan jiray intii uu hooyadeed ka bixiyey in la eg ama ka badanba inuu ka helo berri markii laga soo doono waa hiddo fog ha yeeshee bulshada inteeda reer magaalka ah kusii wisle kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii isaga oo hablihii soomaaliyeed ee reer magaaloobay ku daraabaya yarad laga qaatay inaan la kala guddoomayn waatuu ninkii gabiye odhan jiray mar hadday xabaalagu ridiyee xidhato baabliinka ama ay xafiisyada taqaan xaakimmada jooga kuma xidida laba reer intay xoolo bixiyaan waase sidii loo badnaaye barbaar waliba isaga oo xoolaha reerka isku halaynaya ayuu xodxodo tegi jiray markaas buu hablaha tii uu la dhaco intuu ka doorto guursan jiray kadib kolkii yarad lagu heshiiyey uu aabbaheed xerada ugu shubo hase ahaatee weli waxaa la xusuusan yahay marar aan badnaynoo duqa reerku uu bixinta yaradka wiilkiisa kaga masuugi jiray isaga ayaa ahaa madaxa qoyska isaga ayaa xoolaha lahaa haddii wax laga bixinayo iyo haddii kalena isaga ayay ka go'i jirtay markuu haddaba inanku aabbihii kari waayo markuu ka dhaadhicin waayo geela reerka ee uu ku soo tiir iyo tacabeelay tan iyo dhallaannimadiina uu daba joogay in qayb ka mid ah uu yarad uga bixiyo ayuu inta caroodo gaal wax u tabcan jiray sidaasna ku ceelbixi jiray dacdooyinkii caynkaas ahaa sheekooyinka la xidhiidha ee tusaalaha u noqon kara waxaa ka mid ah tan soo socota waxaa la yidhi nin la odhan jiray cali maxamed oo gabyaa ahaa ayaa goorfiida isaga oo ardaaga aqalkiisa dangiiga waxaa soo ag fadhiistay inankiisii curad wuxuu ula socdaa arrin ku culusoo keligiis aanu furdaamin karin barbaar da-dii guurka gaaray buu ahaaye wuxuu jeclaystay inuu degdeg u dhisto gabar ay indoora sheekaysanayeen dhowaanna ay heshiiyeen taasi si xaajo fudud ma aha oo gabadha reer baa dhalay yaradbay ka rabaan isna hanti u gaarihii gacan uguma jirtee sidee buu yeeli soo inuu odayga la hoos gala maaha oo ma wax kalaa u bannaan cabbaar haddii xoolaha iyo ceel iyo casinba ay iska waraysteen labadoodii ayuu wiilkii inta dhiiraday wuxuu yidhi aabbow gabarh aan baryahan bahaasaa weynay oo hebel hebel dhalay ayaanu heshiinay dabadeed aabbaheed iyo walaalaheed ayaanu kulannay iyaguna waa ii oggolaadeen ha yeeshee waxay i weydiisteen yaro toban halaada cali oo haddiiba gartay waxa uu wiilku u dig iyo ham leeyahay geel jacayl xaddhaaf ana lagu yiqiin ayaa awal wuu jiifeeyey inta suxulka mutay wuxuu yidhi oo maandhow gabadhu hadday ku oggolaatay maxaad ula bixi weyde maxaa aabbaheed iyo walaalaheedna kuu geeyey aabbow iyadaa qasab igaga dhigtay iyadaa ku adkaysatay in aabbaheed laga doono saa maxaad u lahayd gabadhu waa ogol odaygii baa weydiiyey waxayse ahayd weydiin wax uu kaga jawaabo wiilkii laga madoobeeyey sida muuqata wuxuu cali suurayn kari waayey hale uu leeyahayoo heble iyo heble uu u garanayo in gacantiisa laga saaro in lagala meero geel curad iyo qaanba leh oo qaar abasax iyo uuray miiran yahay qaalma uu isagu sankooda axasha ka duugay inta laga kaxeeyo inay ku tarmaan xeryo reero kale ooteen markaas buu jiifkiisii isaga noqday markaas baa cabbaar kadib waxay dadkii u dhowaa maqleen isaga oo isla hadlaaya isaga oo leh toban halaad toban halaad dareeribaa toban halaad toban halaad bixibaa isla habeenkaas goorsaq dhexa ah ayuu cali inta toosay qun u fadhiistay oo inta go-aysii doonyooday gabay bilaabay wuxuu tidhi tix uu wiilka ku quusinayo dulcudeeduna tahay maahmaahdii ahayd naagabeenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa hase ahaatee wuxuu taa ka horraysiinayaa tacabka geela hawkarkii uu ka soo maray halistii uu u badheeray raggii lahaa maalmihii uu ka soo qaadayay iyo waagaa kadib raxanraadkii uu dhaqaalihiisa iyo badintiisaba ka soo mutay wuxuu yidhi hashaan magliga rag ula dhacaan muruqyadii gooyey hashii aan makararkii lahaa aniga oo maagay hashii aan maqaawiir tolkaya uga maqnaan waayey maadhiin qarxaayiyo hashaan cudud ku soo meershay hashii aan mataanaha u siday maalintiiyo leylka muslim gooru jiifaba hashaan daba maluugnaaday mirta iyo habeenkii hashaan mayracoo badiyey inaad midab haldaalay nin kale iga mihiibsiiso ay igu hormaalaan rag kale miinka kuma taalib intaas kumuu ekayne tixdii wuu sii waday weli wuxuu u qildayayaa inuusan wiilka yarad ka bixin marmarsiinyo kasta oo uu taasna u heli karo ayuu doondoonayaa markaas buu inanka wuxuu ku canaananayaa inuu yahay nin uu geelu la fudud yahay oo isaga oo xeradooda ka raamsanaya arkaye aan ogeyn waxa laga soo maray iyo biirintiisa dhibtii laga soo mutay markaas buu siinayaa tusaale uu islahaa wiilku waxbuu ku qaadan karaa wuxuu ku leeyahay waryaa dumarka yadad lagama wada bixiyee intooda badan xeel baa lagu guursadaa hadalla qorxoon baa dhagaha loogu shubaa markaas bay ku raacaan markaas baa inta wadaad la hor fadhiisiyo la meheriyaa dabadeed markaad dhisato oo ay reeroobaan ayaa waalidkeed iyo walaalaheed kuu yimaadaan markaas baa wixii aad heli karta oo xaraga ah la siiyaa iyadoo aan gorgortan iyo cubtan toona looga cabsi qabin wuxuu ku soo gabagabaynayaa war amba hooyada nidhig iyo qurbac toona kamaan bixine sidee baan toban halaad oo kuran adiga kaaga bixiya wuxuu yidhi adigaa masqara moodayiyo maahir shay fudude muskuun baad ku aragtaye ma ogid hawsha loo maraye ma hantiyo abiidkii ninkaan mawd u jeedine musuq maasuq baa lagu helaa tii ablaa mudane amba meherka kii hooyada maal kamaan bixine maandhow imaqal talada waa loo miiriyaayey maxay haddaba sheekadaasi ku dambaysay odaygii ganadkii intuu bixiyey wiilkii iyo gabadhii ma isu dhisay mase halkiisii buu inta ku adkaystay halihiisii xagsaday waa su-aale aan ku malaweynaya inaad ishaybinaysaan ha yeeshee aanan maanta jawaabtooda idiin hidin karin saacali maxamed inankiisii iyo dadkii la ologa ahaabaa la godgolay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebbaydmo
axmed faarax cali daaja ayaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal galab wanaagsan mar kale waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo oo si toosan kaga imaaneysa washington dhinacii heesaha khadra daahir racige iyo heesta sida lamalowsha
حواء
halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna qodobadeed kusoo maqanaad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo xiisale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
wargeeska new york times ayaa ku warramay talaadadii in kooxaha u dhaca kombiyuutarada ay awood yeesheen inay u dhacaan shabakadda isgaarsiinta diblomaasiyadeeda midooda yurub muddo saddex sannadood ah waxayna soo dejisteen kumanaan warbixinood oo xasaasi ah wargeyska ayaa ku warramay in weerarkaasi ay ogaadeen shirkadda dhinaca nabadgelyada internetyada ka shaqaysa oo la yidhaahdo area one siduu wargeysku qoray waxay kooxdu sheegtay agabyo ay heshay agabyo xasaasi ah oo macluumaad dheeraadan ay ku jireen waxaana sidoo kale ka mid ahaa waxyaabaha ay helaan walaac midooda yurub ay ka qabaan maamulka madaxweyne trump waxyaabaha lagala baxay waxaa sidoo kale ku jira halganka midooda yurub ay ugu jiraan sidii ay u maarayn lahaayeen halisaha dalalka ruushka shiinaha iyo barnaamijka nuclearka iiraan iyo is-afgarad iyo wada sheekaysi dhex maray hogaamiyaasha sacuudiga iyo israel
xildhibaanada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa isku dayaya in ay heshiis gaarhaan xili uu madaxweyne donald trump uu muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii toddobaadkan uu jeediyey oo ahayd in howlaha dawliga ah uu badh ahaan hakadgeli doono kadib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay qayb ahaan ay istaagaan howlahaasi dowladdu sabab la xidhiidha dhismaha derbiga in ka badan sideed boqoloo kun oo shaqaalaha dowladda maraykanka ayaan shaqayn doonin ayaa shaqayn doona iyagoo wax lacag aan la siin doonin taasi oo imanaysa toddobaad ka hor ciidda krismaska madaxweyne donald trump ayaa rabo lacag gaadhaysa shan milyan oo dollar oo lagu dhiso derbiga u dhexeeya maraykanka iyo mexico hase yeeshee hogaanka xisbiga dimuqraatiga ee ku jira aqalka sare iyo kan hoose ayaa diiday arrintaas
cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya isagoo bedelaya shariif xasan sheekaadan lafta garan ayaa ku guulaystay doorasho dhowr mar hore dib loo dhigay oo maanta ka dhacday magaalada bidhaba oo xarun kumeel gaar u ah maamulka koonfur galbeed wuxuu helay boqol iyo kow cod oo ah in ka badan laba meelood saddex meel codadka guud taas oo ka dhigtay inuu ku soo baxo wareegii koowaad ee doorashada doorashadan ayaa qabsoontay iyadoo uu xiran yahay musharax mukhtaar rubow mansuur oo ka mid ah musharaxiinta maamulka koonfur galbeed oo dowladdu marar badan ay isku dayday inay ka hortaagto doorashadaas inuu ka qaybgalo markii dambena ay keentay in ay xiraan
wafdi ka kooban xubno ka tirsan koongareska maraykanka oo booqasho ku tegay xadka maraykanka ayaa ugu baaqay madaxa ilaalada xuduudda maraykanka inuu isxasilo wafdigan ayaa soo maray meelihii ugu dambeeyey ay soo martay gabadh yar oo toddoba jir ah oo ku dhex geeriyootay xero lagu ururiyo dadka soogalotiga ayaan sharciga haysan geerida gabadhan yar oo la socotay aabaheed ayaa dhalisay in dembi baadhis lagu sameeyo qaabka ay u dhimatay iyo sida ay ula dhaqmaan shaqaalaha ilaalada xuduudaha
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a wadamada afrika ee saxaraha ka hooseeya isbeddelka cimilada waxaa loo arkaa halis soo wajahaysa cuntada iyo waxsoo saarka beeraha waxaana taasi uga wacan iyadoo gobolku yahay mid si madax bannaan ugu tiirsan waxsoo saarka beeraha ku baxa roobka dalka kenya oo keliya wasaaradda caafimaadka ayaa qiyaasaysa in sanadkii tegey isbeddelka cimilada uu khasaare ku keenay in ka badan konton boqolkiiba dalagga beeraha iyadoo beeralayda yaryar ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badan ay ku dhacayso raul amobor ayaa warbixintan soo dirtay ibraahim xasan daandure ayaa inoo soo jeedinaya justus imbeti ayaa waxaa noloshiisu ay ku tiirsan tahay beeraha ee gobolka machakos ee dalka kenya imbeti waxa uu sheegay in wax soo saarkii dalagga uu hoosu dhac ku yimid sanooyin horraantii sannadkan ayaa dhammaan beeralayda uu ka mid yahay waxaa baabi'iyey daad isagu saameeyey qaybo badan oo ka tirsan afrikada bari impiti waxa uu sheegay in beeralayda uu ka mid yahay khasaaro weyn uu soo gaaray
bishii maaj daad ayaa ku soo fatahay dhulkan iyo beeraha iyadoo beeralayda lagu soo daadgureeyey diyaaradaha qumaatiga u kaca waayo meel walba ayaa biyo noqotay
dr john resha waa cilmi baarid dhinaca isbeddelka cimilada beeraha iyo barnaamijka badbaadada cuntada ee c c a f s typically of late, the rainfall seasons are starting late and also season.
xilliga roobka ayaa bilaabanaya xilli dambe iyadoo sidoo kale uu joogsanayo goor hore taasina macnaheeda waxay tahay in xilliga dalagga soo baxa uu gaabanayo for any given crop is mostly getting shortened.
bensonka murwa oo ku nool degmada muranga ayaa ka faa'iidaysanaya biyaha daadka isagoo qotay meel biyaha uu ku kaydsado waxaana uu sanooyin badan u soo joogay roob la'aan deegaanka uu ku nool yahay saamaysay Iwa wakati wa mvua siku hizi The seasons have changed. Sometimes you get rain for a month and then it's over. Sometimes you get too much rain than expected, like what happened.
xilliyadu way isbeddeleen marmarka qaar ayaad roob helaysaa bil waana dhammaanayaa marmarka qaarna waxaa da'aya roob ka badan intii la filayey sidii tii dhacday xilli roobaadkii ugu dambeeyey marka roob di'iddu dheeraato roobkuna badan yahay waxaa baaba'aya dalagga roob di'idda yarna waxay waxyeelaysaa beeralayda sidaa daraaddeed waraabka ayaa ah waxaa hadda waxna tari kara The rains that also come for small periods also hurt the farmers. So for us, irrigation is what will help us Sasa kwa hivyo now.
n- ndio naona kumurwa waxa uu ka mid yahay beeralayda kenya oo ku dhibaatooday la qabsiga saamaynta isbeddelka cimilada sidaas darteed waxay abuureen siyaabo lagula tacaalo isbeddelada kumurwa wuxuu sheegay in barkadiisa ay qaaddo ilaa iyo sagaal kun oo litir oo biyo ah uuna beertiisa ku waraabsado inta lagu guda jiro xilliyada qallalan ee roob la'aantu jirto kumurwa waxa uu beertaa yaanyada basbaaska iyo qudaar kale cibni baare richa ayaa waxa uu sheegay in soo noqnoqoshada xilliyada qallalan iyo daadka isbiirsaday ay khatar ku yihiin badbaadada cuntada ee afrika kuwa ku tiirsan roobka ayaa isbeddelka cimiladu ay caqabad xoogla ay ku tahay habnooleedka beeralayda gobolka si kasta ahaatee waxaa jirta rajo laga qabo in beeralayda ay yeelan karaan awoodda la qabsiga iyo sidii ay ugu hortegi lahaayeen
warbixintii wariyaha v o a ompor uu soo diray waxaa inoo soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada doodii gaabneed waa kan xasan kaafi qoysteeduna la socodsiiya
sida aynu ogsoonnahay siddeedii februari labada kun iyo toddobiyo tobankii ayay ahayd markii maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadba taasoo keentay inay noqoto dowladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta haddaba sannad iyo toban bilood kadib oo ay dowladdu jirto waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dowladda waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamuud geedi ow hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna xubin uga soo noqday baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo batuula sheekh axmed gaballe waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geedi marka hore waxaanu salaamaya bahda v o da iyo dhegeystayaasha ku taxan mar labaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa ah, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo eh, batuule sheekh axmed gaballe intaa kadib werige haddaan usoo laabto eh, su-aashaadii siday ila tahay amba ay tahay waxaa cid kastaba qiraysaa markii la doortay hogaanka dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo eh, sideedii february sanadkii laba kun toddobiyo tobankii dhammaan soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laysla dhaafay amba laysla wada qiray in iyo soomaaliya waa cusub u baryey in soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay in iyo soomaaliya usoo baxday bil shan iyo tobana ee dhowr iyo labaatan sano iyadoo mugdi lagu jiray loo haystay waxaan ka ugu horeeyaa dadka eh, farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay waxaan ka xumahay inaan shacabka soomaaliyeed maqashiiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay oo loo oqoonsaday farxaddii inay noqotay mid dhicisowday amba dhicis noqotay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore walaalkay waa salaamayaa ee v o edana waa u mahad celinayaa fursadan qaariga ah anigu waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyey waayo soomaaliya markii farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaheena maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen ummadda soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad samile ayay usoo dhaweysay soo dhaweyntaas ay ummaddu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag wadaninimo iyo inuu dalka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xooga saareen iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo waxaa xooga la saaray in soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddada dheer shacbiyadii dowladda waxay u korortay si ka badan sidii laga sugayay ayay u korortay waayo waxaa la bartay dowladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda aada u mahadsan tahay xildhibaan geedii adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacbiyaddii dowladdu ay hoos u dhac ku yimid markii ugu horreysa waxaan ahay dadka ugu horreeyey ee aada ugu jadbaysnay hoggaanka u dhashay siddeedda february markaa anuu bilaabay jabkayga waxay ahaaday markii madaxweynaha loo dhaarihay xilka loo dhaarihaayey markii uu madaxweynuhu xilka uu kala wareegayay isagoo garab taagan oo isu yidhi dhowr iyo labaatankii sane laga soo wareegay burbur kadib maanta ayay bilaabatay dowladnimo taasoo lagu qaray xaquuqdooda mas-uuliyiinta wadanka soo hogaamiyey hadday noqon laheeday xukuumad hadday noqon laheeday baarlamaan hadday noqon laheed madaxweyne horta halkaas waxaa ka soo baxday weak point ah tan kale madaxweynihii haddaan dib ugu noqdo mid iyo labo wuxuu uu ballan qaaday wuxuu yihi shacabka soomaaliyeed hadda kabacdi ma dhici doonto inay wadada iska xiraata wadooyinka xiraadaan marka uu xilka qabanayay wadooyinku meelo waa jirta check pointiya laakiin hadda waa afar jibaarmeen weliba markaas waxaa furay luuqumanka oo maaragtay jidcadaba furayeen hadda waaba la kordhiyo jidadka ku jicadi xataa hadda wa- maanta way xiran yihiin maanta way xiran yihiin madaxweynuhu marka waa suga oo ilaahay mahaddiisa oo ahay musharaxus ahay wuxuu ahay si dimuqraadiya ayuu hadli jiray fikradiisu dhiiban jiray meeshuu raba u tegi jiray cid cadaadisay amba cid wax sooma jirto maanta waa nasiib daro iyadoo dowladdan iyo tahay mas-uuliyaddan iyo aheeday inay shacabka isu darto soomaaliyeed dibashiiseen iyo ahaato cid kasta iyo u jilcanaato waxaad moodaa in ay isticmaalayso sidii dowlad militariga kale u dhaqmayso maalintii la doortay ee madaxweynaha la doortay farxaddii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay ee aanu ilaahay mahaddiisa aad moodda inaan ku tarax tagnay waxaanu ka mid naha maanta inta runta ka sheegay siyaasadda waxma qabsoomine waxbaa hoos u dhacay batuula waxaad sheegtay in dowladdu ay shacbiyadeedu aada u korortay maxaa ka mid a waxyaabaha ay dowladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka waxaa wax la taabta ah oo taariikhda geli doona in ummadda soomaaliyeed ay lasoo maaragtay ay kasoo gudubtay xilligii cadow cadownimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha soomaaliya waxaan ognahay bini aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado inay wax walba uga qaalisantah dowladda kenya xiriirkeedii waxaa la gaarsiiyey ee soomaaliya duulimaadkii laga samayn jiray oo ahaa in ay marto wajeer in laga joojiyo oo toos ay uga degaan dayuuradaha soomaaliya ee magaalada nairobi ay uga degaan waxaa la soo celiyay hawadii soomaaliyeed oo subxaan allah muddo dheer ka maqneeda gacanta soomaaliya maadaama ay dhacday qarannimadii soomaaliyeed waxay dowladan uu hogaaminaya madaxweyne cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad soomaaliyeed oo fara badanna ay gudaha ku jiraan ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo markii ugu horreysay in dowladaha igal igad ay ku shiraan dalka soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay soomaaliya dowlad u dhiganta dowladaha adduunka oo dalkeeda la tegi karo lagu tashan karo waxaa intaa dheer dowladihii ee maaragtay cadaawada dheer ay naga dhexaysay ee ay ka mid tahay dowladda eritrea oo iyadana maanta aad arkayseen in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimadda soomaaliya sidoo kale ee ra-iisul wasaaraha etoobiya oo isaguna yimiday dalka soomaaliya ee dad fara badan oo mas-uuliyiin ka ah dowladaha yurub maraykanka africa asia everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay soomaaliya yimaadaan waxaa kor u kacay ganacsiga dalka soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hogaaminayo madaxweynuhu ee dalka soomaaliya aada u mahadsan tahay batuulo waa maqlaysaa xildhibaan geedi maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqdo ah oo dowladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacbiyadeedii hoos bay ugu dhacday waxaa ka mida oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadiya ah sida dastuurka uu qabo sida uu qabo maaragtay dastuurku meelgaarka aho in ay dowladda u dhaqanto taa waxaa ka mid aheeday marka dowlad iyu jirayso waa inay jiraan hay-ado amba institutionis kala madax bannaan oo iyaga is-ilaaliya isgareeya sida matalan baarlamaanka oo kale xukuumadda oo kale iyo jujisariga amba cadaaladda waxaad moodaa dowladatan in iyadu ay bilowdo kambeynkii labada sano ugu horreysay iyo u dhammaan inay bilowdo kambeyn ah sida ay next terum amba kasay ku soo noqo laheeday inay kambeynkiiba hadda isii gasho taasay samaysay in hay-adihii kale madax banaana jiray inay isku daydo hogaankooda shakhsiyaada iyagu magacaabeen amba meesha geeyaan waxay muujisay dowladani inay ka kasbato dadweynaha soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan baasaboorkii soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay dalka soomaaliya maanta la dalbanaya ayaa iyada laftigeeda aada u korodhay maxaabiistii soomaaliya ilmihii aan ka welwelsanayn oo aan raq iyo ruux meelay ku sugan yihiin aanaan ogeyn ayay dowladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyadii ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabushay oo heshiis kula gashay dowladihii hayay caruurteenna oo xabsiyada ku hayay oo aanaan ogeyn waxay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keeneen oo gurigooda dib ugu soo celiyeen waxay soo nooleeyeen sharciga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharcigu ka sarreeyo qofka bini aadanka shaqada ayaa lagu xisaabtamay musuq maasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horreysay oo layidhi waxay luunsadeen hantidii dadweynaha soomaaliyed ayay luunsadeen ayaa layidhi geedi maxaad kusoo gabagabaynaysaa midda kale oo gudoomiyu uu sheegtay in musuqmaasuq cid loo qabtay waxaan rabaa musuqmaasuq cidda loo qabtay in iyo horta horta la tiriyo labo ma dhici karaysaa kuwa la qabtay kuwa ka dembiya badan laakiin maanta amba four point five ku tiirsan amba ka jir sababa dartoo aan loo qaban karin oo kadimi badan inay waddanka jiraan ayaan aaminsana waxay ila tahay aanula kabshanay waa aragnimadan aan u soo joogay maxaa madaxweyne maxamed cabdullahi maxamed farmaajo waxaan isla qirsannahay inuu ahay mas-uulka ugu nasiibka badan leh ama ugu taageera badnay marka xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka marka markuu ku jiray tartanka erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horeyntii aysan maaratay amniga wax ka qaban doonyo inay jidadku xiraa doonin inuu nabsabaas ku dhici doonin hay-aduhu oo loogu talagalay inay kala madax banaanaadaan inay maaratay kala madax banaanaan doonaan wixii uu ballan qaaday meelay ku qoran yihiin waa recorded amba waaba idaacada la maqli karayaa wuxuu shalay soomaali ku kasbayey waa inuu dib ugu noqdahay ka waantoobaan asaga iyo inta la taliso madaxweynaha ay ka waantoobaan inay siiyaan mudnaanta koowaad ay ka dhigtaan sida lagu soo noqon lahay doorashada soo socota batuulo dhinacaaga xalku muxuu yahay xalka waxaan u arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee wayna la shaqeeyaan shacbiga soomaaliyeed qalbigiisana way ogyihiin qalbigiisana way ku xiran yihiin wayna ogyihiin inay daacad ka tahay hawsha uu marka horena ballan qaada inuu qabto haddana uu rabo inuu u qabto ummadda soomaaliyeed muwaadin liider dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu wuxuuna ku tallaabsaday inuu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacbiga soomaaliyeed inay ka haraan adduunweynaha hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waayo araga oo horena ay ka hadleen dunida xayawaanka keli ah oo aan lahayn mataqaanaa hurmuudka lahayn oon liidarka lahayn oon hogaamiyaha lahayn waa tixsiga tixsigana waa aragteen inuu meel walba ku dhacaayo oo meel walba ku gubanayo soomaalina waa soo martay inay tisxi noqoto inaan bini aadan noqonno adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dowlad noqonno madaxdeenna ixtiraamno dowladnimada iyo sharcigan aan soo dhoweyno intaas dhegaystayaal ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen maxamuud geedi ow hilowle oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gaballe tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inoola socodsiinaya dooddaasi gaaban halkaad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno naadiga kubadda cagta ee manchester united ayaa tababare ku meel gaara u magacooday ciyaartooygii hore ee naadigaasi solshir solshir ayaa noqon doona mid leliya naadiga manchester united tan iyo xilli ciyaareedkan inta uu ka dhammaanayo kadib markii shalay naadiga united ay shaacisay inay shaqada ka eriyeen joseh morino gunner solshir ayaa kow iyo toban xilli ciyaareed naadiga kubadda cagta manchester united kula soo qaatay gegada old travord isagoo markaasi u dheliyey goolkii guusha kii finalkii champions league shan iyo afartan jirka ayaa naadiga united oo lixaadda hadda howsheeda uu la wareegi doonaa islaamar ahaantaasna laga rajaynayo inuu sare u qaado tayada naadiga manchester united ee xilli ciyaareedkan tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city beb gardiola oo si weyn ay u xifaaltami jireen jose morino ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xumaaday in shaqada laga eriyo morino waxa uu tilmaamay inuusan jeclaysan in morino shaqada laga eriyo isagoo jeclaa inuu sii joogo horyaalka dalka ingiriiska labada tababare ayaa ka soka horyaalka dalka ingiriiska waxa ay marar badan ku soo xifaaltameen horyaalka dalkaasi spain iyagoo kala leelanaya naadiyada barcelona iyo real madrid naadiga barcelona ayaa waxa ay u sheegtay ciyaaryahanka garabka uga ciyaara rafina in uu kabo adidas ah xirto islamar ahaantaasina uu ku ciyaaro marka ay naadiga kubadda cagta barcelona dheelayso haddii kale uu wajahi doono ganaax lacageed oo hal milyan oo yuuro ah jirkan ayaa waxa u malaynayay in qandaraaskii kula jiray shirkadda adidas uu dhammaaday xagaag aynu ka soo gudbinay islaamar ahaantaasina wuxuu bilaabay in uu u wareegsado in uu xirto kabaha mizuno naadiga kubadda cagta manchester city ayaa usoo gudubtay koobka krabwa kaabka samafaynalihiisa kadib markii ay naadiga lasa city ay wada ciyaareen shalay ciyaarta ayaa daqiiqadii loogu talagalay gool iyo gool ku dhammaatay haya sheeri goorooyin ayaa waxaa golwadaha naadigaasi ee da'da yar aro murich uu badbaadiyey laba rigoore oo lagu soo riday taasoo naadiga manchester city ka cawisay inay sii gudubto golwadahan oo dhirhkiisu yahay lix fiid iyo shan inji ayaa waxa uu soo bandhigay bandhig cajiib badan ee ciyaartii naadiga leser city ay la dheeleen seriada dalka talyaaniga kulan ka tirsan ayaa naadiyada bolonyi ay similan wada dheeleen waxaana ku kala tageen goolala'aan bareja dhinaca kale kuwarafaynalaha kulamo ka tirsan koobka crobo kaabka ma e f l kaab ayaa la dheeli doonaa arsenal tottenham hosber ayaa maanta dheeli doonaa chelsea waxay dheli doontaa naadiga barnmouth fifa club world cup samafaynalihiisa ayaa la dheeli doonaa kashima atrans waxay la dheeli doontaa naadiga real madrid xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale dhinacii heesaha ayaanu ku laabanaynaa waxaan idin soo qabanaynaa fanaaniinta cabdiftaax yare iyo ikraan xaraale heestoodii mililooc
mar adaa ka soo yeedhiyey muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqotee ikraan mayla haysaa ikraan mayla haysaa muujadi kalgacalkana aan soo noqotee degan mayla haysaa ikraan mayla haysaa
heestaasi ikraan caraale iyo cabdifataax yare gunaanad ayay u ahayd idaacaddeenii galabnimo xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayey dhegaystayaal tan iyo fiidka caawa toddobada waxaan idkaga tegaynaa ismaqa dambe xiise la nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. Diplomats from Russia, Iran,